أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon taliyaha ugu sarreeya ciidanka dowladda xabashada etoobiya ayaa ku goodiyey in dagaal culus uu ku qaadi doono gobolka tigree ee waqooyiga dalkaasi shilgaari oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose askari ka tirsanaa murtadiinta ayaa si bareeraha duleedka magaalada muqdisho ugu dilayay askar kale oo isla murtadiinta ka mid ah xilli ay sii korortay dilalka ay isu geysanayaan murtadiinta wilaayada islaamiga bokool ayaa mu'asaso tacliimi ah ka hirgelisay degmada rubdhuure ee wilaayadaasi kulan looga hadlayey horumarinta dacwada ayaa ka dhacay magaalada caad ee wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijira wana ay tahay afar tobanka jamaadulawal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan taliyaha ugu sarreeya ciidanka dowladda xabashada etoobiya ayaa ku goodiyey in dagaal culus uu ku qaadi doono gobolka tigre ee waqooyiga dalkaasi haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare
xilli ay sii xoogeysanayso xiisada ka aloosan waqooyiga etoobiya ayaa taliyaha guud ee ciidanka xabashida etoobiya jenaraal barhaanu juula uu weerar afka ku qaaday jabhadda u dhaqdhaqaaqda xoreynta shacabka tigre ee magacooda loo soo gaabiyo t b l f barhaanu juula oo isniintii lasoo dhaafay khudbadda ka jeediyey munaasabad lagu xuseeyey dagaalkii uu dhiiga badan ku daatay ee labada kun iyo labaatankii ka dhacay gobolka tigre ee waqooyiga etoobiya ayaa kooxda t b l f ku eedeeyey inay wadaan dhaqdhaqaaqyo horseedi kara dagaal hor leh oo mar kale ka qarxa deegaanadaasi waxa uu sheegay in jabhadda t b l f ay sabab u ahayd dagaalkii labada sano ka socday waqooyiga etoobiya kuwaas oo uu ku tilmaamay dhaqarqabayaal la aasaasay konton sano ka hor oo waajib tahay ayuu yidhi in xididada loo siibo taliyaha ciidanka etoobiya waxa uu carabka ku dhuftay in t b l f ay ka dambeeyaan dowladaha masar iyo eritrea islamarkaana ay tahay koox ku dhisan khiyaano oo lagu abuuray gudaha etoobiya waxaana uu tilmaamay in ficilada ay haatan sameynayaan ay doocfurur iyo hagaldaacis ku yihiin heshiiskii nabadda ee laga gaaray dagaalkii ka dhacay gobolka tigre dagaal mar kale dhex mara t b l f iyo ciidanka etoobiya ayuu barhaanu juula ku tilmaamay inuu noqon doono mid lagu jibiyo kooxda t b l f khasaarena lagu gaarsiin doono shacabka tigre waxaana uu yidhi dagaalkaasi haddii uu dhaco kooxda t b l f way carari dadka tigreegana waa la waxyeelayn taasina wixii aan dagaalkii hore kusoo aragnay khudbadda taliyaha ciidanka etoobiya oo socotay afartan daqiiqo ayuu ka sankariyey in lama huraan ay tahay dagaal mar kale ka qarxa waqooyiga etoobiya maadaama ayuu yidhi kooxda t b l f ay isbahaysi hore la samaysatay eritereya islamarkaana ay taageero militari u fidiso maleeshiyaadka amxaarada ee faano maruu soo hadal qaaday dagaalkii kun iyo sagaal boqol toddobiyo toddobaatankii dhex maray etoobiya iyo soomaaliya ayuu barhaano juula uu qoomamo ka muujiyey isagoo dagaalkaasi ku tilmaamay in aanu mudnayn in la xuso waxaana uu yidhi xilligii uu siyaad barena soo weeraray ma mudna in aanu xusno ma aha in aan dhahno siyaad bare ayaana soo weeraray waxaan xusaynaa maalinta guusha runtii maalinta guusha ayaa xusid mudan saddex sano ka hor ayayd markii dagaal lagu hoobtay oo socday muddo laba sano ah uu waqooyiga etoobiya ku dhex maray ciidanka xabashida etoobiya iyo maleeshiyaadka d b l f kaasoo galaaftay nolosha in ka badan lix boqoloo kun oo qof halka tirakoobyada qaarna ay tilmaamayaan in dhimashadu ay gaarayso ilaa siddeed boqoloo kun oo qof iyadoo khasaaraha hantidana lagu sheegay in ka badan siddeed iyo labaatan bilyan oo dollar waad mahadsantahay walaalka caliyare shilgaari oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya sida uu warbixintani ku hayo walaalka marwaan maxmed shil geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay degmada waaberiya ee magaalada muqdisho shilkan ayaa si gaar ah uga dhacay waddada loo yaqaano kow iyo labaatanka oktoobar ah gaari xamuul ah ayaana soo warinayaa inuu jiray mootooyinka nooca loo yaqaan fekon ilaa saddex ka mid ah mootooyinkaasi ayuu waxyeelo u geystay darawaladii wadayay waxayna goobjoogayaal xaqiijiyeen inay goobta ku dhinteen ilaa laba ruux oo ka mid ah darawaladaasi darawalka saddexaad ayaa isna lasoo warinayaa inuu soo gaaray dhaawac xoogan isla markaana la cararay mid ka mid ah goobaha caafimaadka ee muqdisho darawalkii kaxaynayay gaariga weyn ee geystay falkan ayaa lasoo warinayaa inuu isna goobta isaga baxsaday waxaana in muddo ah xayrmay isku socodka dadka iyo gaadiidka sheelalka ay geysanayaan gaadiidka waaweyn ee xamuulka ah ayaa muddooyinkii dambe ku soo badanayay gudaha magaalada muqdisho waxaana dhowr jeer sidaan oo kale dhowr qof ay ugu dhinteen kadib markii ay jiireen gaadiidkaasi maatinid marwaan howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen xaafadda caawagoda iyo degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana khasaare kusoo gaaray qaraxaasi cadowga sidoo kale mujaahidiinta ayaa qarax ku weeraray fariisin maleeshiyaadka riddada ay kaga sugnaayeen ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxaana jira khasaa'ir kala duwan oo murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaasi dhanka kale shabeellada hoose qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lala egtay fariisin maleeshiyaadka riddada ay kaga sugnaayeen degmadaasi waxaana jira khasaa'ir ka dhashay qaraxaasi askari ka tirsanaa murtadiinta ayaa si bareera duleedka magaalada muqdisho ugu dilay askar kale oo isla murtadiinta ah qayb ka ah xilli ay sii korortay dilalka ay isu geysanayaan murtadiinta tafaasiisha warkan waxaa ayaa casaam carafaad wararka ka imanaya deegaanka garsbaale duleedka magaalada muqdisho ayaa ku soo waramaya in saacadihii lasoo dhaafay askari ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta uu ku dilay askar kale askariga laayay askarta kale ayaa la sheegay inuu ka tirsanaa maleeshiyaadka gorgor ee tababartay dowladda ridada turkiga ilaa iyo laba askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka lagu yaro nisa ayuu goobta ku toogtay sida ay sheegayaan dad goobjoogayaal ah iyagoo in mudaarsaas iswudaarsanayay murtadka toogashada geystay ayaa isagana goobta lagu dhaawacay dhacdadan ayaa qayb ka ah dilalka maalinlaha isku geysanayaan maleeshiyaadka murtadiinta dhexdooda daroogada aanada qabiilka laaluushka iyo wixii la midoo diloodeed dabadhilafyadan ayaa keenta inay sidii mooryaantii isku dilaan mahadsanid cazaam wilaayada islaamiga ee bokool ayaa mu'asaso tacliimi ah ka hirgelisay degmada rabdhuure ee wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa haya cabdiqani maxmed madarasada alfurqaan waa xarun cusub oo waxbarasho ah oo kusoo biirtay madaarista diiniga ah ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee bakool taas oo dhowaan laga furay degmada rabdhuure madarasada oo ay wax ku baran doonaan allah idinkii caruur isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa munaasabadii furitaankeeda waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada bakool culimo nuqabada wilaayada waalidiin iyo marti sharaf kale ugu horeyn sheekh aadan yare oo kamid ah culimada wilaayaadka islaamiga oo goobta ka hadlay ayaa bulshada reer rabdhuure u dardaarmay in kitaabka allah ay difaacaan gacanta midigna ay ku qabsadaan ma insha allahu tacaala walaalayaal geedka ilaahay zamankeenka weelay زمن الجهاد ما إلهي زمن كان كوالي زمن عقيدة صحيح غا لسبراو وانا لك عقيدة كذاو زمن إلهي سبحانه وتعالى ألوشي اللي لدقى لما يولي لحساب تمو زمن مسلمين تلن نهر يسايو لشرفايو لك يمايو ما ينزدر دارمان أنا كتاب ما إلهي إني شرفي كتاب وابسنن كدد ألنن ولا إلهي إني شرفي إني عزي ولا ليال هل بوجوه intaasi kadib waxaa dhankooda kelimad la siiyey qaar ka mid ah nuqabadii goobjooga ahaa xafladda furitaanka ah mu'asasada alfurqaan geeka may rogne iftitaax oo lan furahaayo arday gabdha iyo wiilil ama xarun eedan wiin oo tumiy dhowr qolka kooban oo dadka walka barada un ayin dadka muslimiinta ee magaalada degan gaar ahaan magaalada laraw muxaafadada rabdhuur arrin eedanka faraxwo haddii un ana nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka ama malaaqyada un ana arran eedahan dhawaayanu runtii jiilkii walaalska haysadu geek ki geeki dhalay ardaye barana may waa hanlanka jiilka oo mustaqbalka barra jiilka wala barahayo cizadan in sharaftaan may ka deerayna kitaabka ilaahay ka deerayna una kanen akhyaare fursad uun hadi geeka haysan fursad gaali ah kitaabka ilaahay la isku kuma haa sharafi izil deeri bal balawan ingata may ba farhad ning ah muasasada hata la furi ma aasaasan ataa tilmaamo ataa mustaqbalka reega mujaahidiinta aliin fadahaya mustaqbalka may wal wal barasho diini ah min kulli fajin adduunyo ah aakhira ah oo beesalaanga in mustaqbalka la rajaya daliil qada tamaana mawele tartiib tartiibu manaha buubo bilaw akhyaare aran eed eedinga farawa manaha mar welba jaranjaradoola ka talaabsadaha may kumadata astaamaha mustaqbalka una rajeeyana wanaag iyo kownin kwet ay ka xisaabtamay sharaftan iyo qiimahan may ka helhaayne kutaabkan dhiiglindeedi ahaynin dhaaw ahay ini kutaabkan ini dhiigagnindeedinan waanan dhaaw anan may waa waana liinku aajisna garabna liska sii bilaa in migirtaas aan isdardaarmaan sheekh cismaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bokool ayaa ugu dambeyn soo gebagabeeyey xafladda afuritaanka madarasada alfurqaan walaalayaal muasasaad tacliimi ah oo walbarashadii un majaanan eto lacag dhin isweydiiyaan meel kasta marka helo oo caalamka marka helo maraykanka unka helaan dowladda soomaaliya haan hadda sheegadaaya oo munaafiqiinta ee meelo umuta hor sugaan unka helaan walbarasho oo beeslaan eh oo umuta mayararaa walabaraw diin iyo dunyawi iyo dhinac walba le maadi iyo sharci leh wilaayadka islaamka maanaa koobka ata waan shay ugu dhawaa tusaale ahaan gobolka bokool oo karmalka un hagaadna mayba ku jarta hexentino machadka albasira harakada maanaa si in fikirtii laka tijaabiya gobolka bokool ya jar eelansaara ka furinye waa sanadkii lamaad iyo gebagabon ah may kaloo niin furuna macad laaro macadu kowkab oo hadda maran dheerayna bilun gudaantiye bilun koobtiya laga furi degmada tiyowna ka furun ya jar oo dadkii weyn lakata talagalay culumta sharciga laka bardaw oo dad inta ku socdan ka jaraan jamlaayada bakool oo dhan degmooyinka dhan laa ku aruri may kalo niin furunayana halaqo oo laaro halaqatu saali mawla abi xudeyfata oo iyana machadkaas kabaal furunta ya jarta iyana macalimiinta macalimiinta laku diyaariyow qur-aankana lakuku sahaw qiraatu aasimna laka baraw intaasoo dhanba may galanta kahaaye wilaayada galanta kahaaye mana lacagtiyo dhaqaalaha kubaa kulli may laka haraysin waa laka barada waa may kaloo intaasii dheera iskuulaadka wilaayada hadda ka furun may waxaa waalidiinta iyaalyo beeslaaan ka baradahaya jazaahum allahu khayra jazaa intaas bilow waaye maana ka filan mayna codsadaana insha allahu tacaala in lasii laba jibaaro waana juhdigaasna luwada insha allahu tacaala wilaayada islaamiga ah ee bokool bilihii u dambeeyey waxaa kusoo badanayay furitaanka xarumo cusub oo waxbarasho kuwaas oo hoos taga makaatiibta dacwada ah iyo tarbiyada iyo tacliinta waad mahadsantaha cabdiqani ugu dambeyntii kulan looga hadlayey horumarinta dacwada ayaa ka dhacay magaalada caada ee wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya tafaasiisha warkan waxaa hayaa cabdiraxiin shaacali fagaaraha magaalada caad wuxuu martigeliyey dacwatu shaarica oo ay soo qabanqaabiyeen guddi ka socda maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dadka muslimiinta ee deegaanka ayaa horey loogu wargeliyey inay joogaan mas-uuliyiin ka socda maktabka dacwada xarakada kuwaas oo kulmo kala duwan la yeeshay bulshada muslimiinta ee ku nool magaalada caad ee wilaayada islaamiga ee mudug bartamaha caad waxaa ka dhacay muxaadaro ay soo xaadireen bulshada deegaanka caad taas oo ay soo jeediyeen culimo uu ka mid yahay shiikhulmujaahid sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah wefdiga soo gaaray deegaanka caad ee wilaayada mudug dadka deegaanka waxay si diiran u soo dhoweeyeen culimmadii ka soctay maktabka dacwada mujaahidiinta waxayna uga mahadceliyeen booqashada ay ku yimaadeen deegaankooda waxayna intaasi raaciyeen in loo soo celceliyo dowraadkan oo kale qaar ka mid ah haweenkii goobta ku sugnaa ayaa u mahadceliyey culimmada martida iyadii aan noo timid aan dhowrayna matabka dacwada noo imaada ilaahay khayr ha siiyo inay mar kasta waana wacdiyeen mar kasta inay noo imaadaan oyna wacdiyaan ka codsanaynaa annagana allaha nu waafajiyo martidii dacwadaa noo timid haddana noo soo laabtanaanaadanayna diilaha idmo maanta waxaa noo imaada marti marti ka socota maktabka dacwada islaamiga muxaadaro noo soo jeediyeen waxaan ka codsanaynaa macnaha inay haddana noo soo celiyaan mar kaleeto maanta waxaa noo yimaada marti sharaf leh waxaana joognaa degmada caad waa mahadsiin baaraka allahu fiik sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah culimmadii soo jeedisay ayaa sidaan ula hadlay ummadda muslimiinta ee deegaanka cad kitaabka ilaahay xukumay oo isku xukumay oo ku dhaqmay oo kor u qaaday ehelkiisana u gargaaray cadowgiisana ka soo horjeestay inaan noqonaa la rabaa aan u dhaafno taariikhta dadka naga dambeeyana aan u dhaafno islaamnamo iyo jid wanaagsano ee ilaahay raalli uu ka yahay ubadkeena iyo dadka naga dambeeyana ay naga dhaxlaan tilka ummatun qad khalad lahaa maa kasabat walakum maa kasabtum walaa tus'aluuna camaa kaanuu yacmaluun qof walbow adiga waxaad geysataa ku yaalla ogow marka dadka muslimiinta waxaa laga rabaa dadka muslimiinta waxaa laga rabaa inaad noqoto qof xaqa difaacaya oo u dagaalamaya inaad noqoto iyo mid caawinaya inaad noqoto labadaasi keliya la rabaa inaad noqoto caruurteen waxaa la rabaa inaan ka soo ceshanno gaalada doonayso in kitaabka ilaahay ku dumiso walaalaheenna inaan ka soo ceshanno qaraabadeenna iyo ehelkeenna inaan ka soo ceshanno aadna waan idinkugu mahadcelinaynaa een, kelimada aan isku dardaaramayno waa taas een, dadkan marka ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa kor u qaaday inaan noqono dadka diinta ilaahay subxaana wa tacaala ka soo horjeedana waa inaan ka soo horjeedsanaa ilaahay baa nagu jecel subxaana wa tacaala mas-uuliyiinta waxay booqdeen markis ka mid ah maraakiista waxbarashada caad waxayna kula kulmeen haweenka muslimaadka ah wax ka barta markiska almacruuf ee magaalada caad waxayna weydiiyeen su'aalo dhowr ah si wanaagsan ayay uga jawaabeen gabdhaha muslimaadka ee la weydiiyey su'aalaha diiniga ah waxaad sheegtaa waxaad sheegtaa magaca gabadhii ugu horreysay oo ku shahiiday jidka ilaahay waxaad sheegtaa magaca gabadhii ugu horreysay ee jidka ilaahay ku shahiiday ama diinta loo dilay
magacayga waa ikraan cabdi maxamed markaskaygana waa macruuf su-aasha haddaa isku dayo waa sumaya sumayo waana saxan tahay waxaad abaalmarin u heshay abaalmarin lacageed waana mahadsan tahay jazaaka allahu khayran su-aasha xigta waxaad sheegtaa waa tuma gabadhii ugu horreysay oo islaamtay dhanka dumarka nebi maxamed dad badan baa islaamay waagii ugu horreysay ama alraciilu lwal dadkii loo- loo yaqaanay rag iyo dumarba xagga dumarka yaa islaamnimada ugu horreeyo towxiidka qaata magacayga waa deeqa yuusuf haddaan isku dayo su-aashaas jawaabteedana waa qadiija binti wayno waa khadiija bintu khuweylid radia allahu tacaala canhaa waana jawaab saxa wuxuuna maktabka dacwada ugu talagalay abaalmarin lacageed oo la raba in laga jawaabo insha allahu tacaala waxa weeye waxaad sheegtaa goorta ay dhacday macrakadii caad lagu xoreeyey waxaad sheegtaa taariikhda ay dhacday een, bisha iyo sanadka ay dhacday macrakadii lagu xoreeyey deegaanka caad ee hadda aan fadhino
magacayga waa naciim maxamed cabdulaahi waxaan joogaa degmada caad markaskaan dhigtaana waa macruuf su-aasha jawaabteeda haddaa isku dayo waxaa waaye bishii rajab toban iyo labadeedii sanadka kun afar boqol afartii shantii jiriyada
الله أكبر هو ما شاء الله بارك الله maasha allah jazakumullah khayr waxaa sheegtaa mid ka mid ah mu'adiniintii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam
caasha cabdulwaahid axmed xaalano deegaanka caad bilaal
waayahay baaraka allahu fiika bilaal waa jawaab saxa waxaad ku guulaysatay abaalmarin lacageed ku wareeji macallin su-aasha xigta waan rabaa inaad ka jawaabtaan waxa weeyaan maraatibuddiin iyo waxay kale yihiin xaliimo maxamed xaylo oo deegaanka caad ku sugan markiska macruuf maraatiibdii saddex waaye alislaam aliimaan alixsaan waxay ku guulaysatay abaalmarin lacageed maasha allah allah ku barakeeyo su-aasha xigta waxay leedahay waxaad sheegtaa nasabka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam abtirka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam شريفة عمر محمد معروف قرية العاد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب
الله أكبر هو هو هو ما مشرف هو ما شاء الله shariifa waxay ku guulaysatay abaalmarin lacageed Een, su-aasha xigta waxaad sheegtaa tirada salaadaha shanta ah rakacaadkoodu tiradooda sheeg shanta salaadoodoo waajibka ah ragcadahooda markii la isku daro waa meeq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقعيكم بالله فلسطين محمد علمي حاج كسعة معروف طبعا يتضبط waayahay toban iyo toddoba ragcadood ayay ku jawaabtay waa jawaab saxa waxaana ku guulaysatay abaalmarin lacageed wayna mahadsan tahay gabadhaasi deegaanka caad waxaa ka dhacay macrakadii faasilada ahayd ee lagu xasuuqay maleeshiyaadkii murtad xasan gurguurte allaha fadligii waxaa sabab allah uga dhigay gacmaha mujaahidiinta xaq u dirirka ah ee xarakad al-shabaabuulmujaahidiin
aad baad u mahadsantahay walaalka cabdiraxiin walaalaha muslimiinta ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilgan waaniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysigaa warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madalaa insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu